You're with SBS Radio.
gabadhan yarta ah ma la fiirinayo oo ma la dhahaayo ma la qiyaasayo talow ma ku dari karnaa oo ma aragtay n reer ma dhaqan kartaa waa sheekadii habboon hooyo soomaaliyeed oo la wadaagaysa nolosheeda waalidkayga waa la soo marsiin waaye xagga labada qabiil olkale oo olso waa la soo marsiin waaye dhibaatooyinka ay soo martay laga soo bilaabo carruurnimadeedii anigana ma aragtay asagaa aad u jeclaayo dadku waxay sheegayaanba ma aragtay maba maba aan sii qiimaynaynin waa sheekooyin ay ku jiraan ciil caro rajo heese jeceylaan iska shidin jiray oo aan ku samro oon la seexan jiray sawirkiisa ma aragtay aan gashan jiray tarata madaxeeda anigoon fiirin habeenkii ma seexan jirin jeceyl waalan buu ahaanaa si xunuuna ku dambeeyey adiga ninkii waa la igu daray ilaa ay hadda wallaahi ma iloobi karo n guurkaygii koowaad n igu dhaliyey ma aragtay dhibaatooyin badan adiga ninkii waa la igu daray ilaa ay hadda wallaahi ma iloobi karo n guurkaygii koowaad n igu dhaliyey ma aragtay dhibaatooyin badan n waa la igu daray kolleyto abti iyo iyo danowe ay igu dareen anigana diidi karta markaas madaxayd Ah, ma ogoleen marnaba sorry marnaba ma ogoleen Eh, laakiin sharciga xagga yaala iyo dhaqanka markaasayto waqtigaas yaalay yani waxaad diidi kartidba ma lahan oo ma aragtay waalidkii maadaama haddana aadan la joogin hooyadii adiga ah ku dhashay iyo marka way way- way way adkaatay in ma aragtay aan- aan diido la- marna ma diidi karin Eh, naftirkaygu inaan is ilaaliyay ahayd marka adiga la kulli xal ninkii waa laygu daray Een, eh, naag ma aragtay oo waxaa joogtay een, guriga markii la igeeyey naag waxaa joogtay oo oo ma aragtay magaceeda hadda waa xasuustaa laakiin een, een, toddoba eh, bannaanka ma u soo bixi karin toddobaa ku jirta ayaa laygu dhahay bannaanka ma ma ma musqusha markaan aadayna gabadhaasaa i wadaysay markaan soo noqonayna gabadhaasaa i wadaysay cuntada gabadhaa ii keenaysay Een, eh, waxay igu ahayd very very hard haddaan hadda xasuusto waqtigaas een, eh, waxyaalo badanaa xasuusanaya but adiga ninkii uur baa u yeeshay meeshaa uur ugu yeeshay een, eh, gabar baa u dhalay gabadhii een, eh, way iga dhimatay gabadhaas ayadoo dhabteeda saaran tahay oon caano aan siinaayo bay iga dhimatay marka aniga ma fahamsaneen een, eh, macaanihii bay u dhimatay dee markaasayta aniga markaas hadda iyo waqtigaasayta aniga aan ahay oo caruurta aan haysto Een, em, gabadha way dhimatayaa lagu yiri oo naftu way ka baxday gabar ma aragtay een, aan habaryartay dhashay hooyadii mataanteeda dhashay ayaa ma aragtay agteeda fadhiday gabadhi way neefsan weyso ma nuxnuxsanayso gabadha marinaa la dhahaa marinay maxaa ku dhacay baan ku iri Een, eh, gabadhi way dhimatay baa layiri adi gabadhii dhabteeda waa laga qaaday waa la waday waa aamini waayey marka mar kastoo ma aragtay ninkii weli waa la joogaa mar kastoo asaga masaajidka aado ama taani keligii guriga ku noqdo waa iska oyn jiray waxaan dhihi jirtay talo gabadhi ma lagaa qaatay gabadhu waa mayba dhimaninba oo ma aragtay dadku ay kaa qaateen hadday dhimatay xaggee geeyeen waa wa- wa- waa ii suurtageli weysa haddana caanihii bay ku dhimatay macaanihii baa ka badiyey adiga cabaar waa qaadan waaye inay gabadhaa ma aragtay ee marka dambena aan xoogaha aan soo weynaadana waa iska ogaaday ma aragtay in ma aragtay ay ay- ay dhimatay oo in qofna uusan qaadanin Ee, aad baan saad aga noqday Een, ee, kabacdi waxaan aan noqday haddana uur kalaan u qaaday uur kale markaan u qaaday Een, ee, adiga intaas ninkaas aan la jooga waa ka cararahay gurigaan u cararahay guriga abtiyaan iska aaday toddobadii markaan ka baxay oo la ifasaxay oo layiri waa bixi kartaa bannaanka Een, markasta guriga abti baan aadayay oon habartii eedadii u sheegan jiro waxaan dhihi jiray dib u noqon rabo mana rabo inaan noqdo iga daa eedo maya noqo ay dhihi jirtay oo igu qaylin jirtay markaasaan aan isaga noqon jiray dee oo ma aragtay lii celin jiray guriga lii celin jiray adiga ene marka uur baa u qaaday uurka markaa u qaaday waxaan dhahay ilaa ilaa waa inaan baxaa oo ma aragtay ene oon hooyaday aadaa hooyaday baan ma aragtay weydiistay abtigay iyo asagii iyo marka waxay dhaheen waa wadeynaa oo ma aragtay hooyada u geyneynaa ninkii sidiibu ma aragtay aan ma aragtay asaga ima soo wadin nin kalaa laigu soo daray oo xagga kenya usoo socdo oo transboortkii laiga soo bixiyey sidii baan haddana hooyo ugu soo noqday anoo uur leh markaan hooyo ku soo noqday waxaan ku dhaha hooyo ene marnaba ma noqonaye oo ninkan uma noqonayo oo mana u socdi Een, ninka in laga furaan rabaa Een, ninba maba rabiba aniga ninka in laga furaan rabaa hooyaday adigaa ah ninka in laga furaan rabaa marka hooyaday yani, ninkii wuu imaaday oo iga daba imaaday anigoo weliba uur lahoo maaragtay maybe shan bilood meelahaas aan ahay marka waxaa la yidhi okay furniin un haddaa rabtid waa lagaa furayaa yani, ee dhal horta markaa dhisid unbuu xeriga kaa furmayaa markaan dhalay ninkii wasakay fasaxay hooyadii baan la joogay aabahii markaas wuxuu ahaa wuxuu deganaa meero meel la dhaho wuu deganaa qaadooluu ahaa maara dadkaan meero oo maaragtay aabahii weligii soomaaliya mau arkin oo weligii soomaaliya ma tegin Een, aniga ma aqaan saan xagga ku tagay ee, ma aqaan ilaa hadda mana ka sharaxi karo wax la ii sheegay malaha hooyana ma weydin dadkii maaragtay aan kusoo korayna iima ii sharaxin sidaan dadkaan maaragtay aan adiga een, aabahey meerow ku shaqayn jiray aabaheyna meeshuu iga warhayn jiray hooyadiibuu maaragtay dhaqaaley dhihi jiray gabadha maaragtay maadaama ay uur leedahay oo maaragtay ay uur leedahay oo qof maaragt ninkiina ay kala tageen jawaan marduuf oo aabahey bixin jiray oo dhihi jiray bal jawaankaa marduufka haboon baa iska leh oo maaragtay gadgad ee iyada caanaheedii iyo dharkeedii iyo cunuga caanihiisii oo soo gadgad marka saa hooyadii ula joogay een, ee, ninka hooyadii la joogo a wuxuu yidhi ma arki karo gabadhaan maba arki karo oo maaragtay ay isku dagaaleen Een, ee, dhibaatooyin badan oo maaragtay meesha ka socday oo hooyo xaggeeda ninkeeda iyo ilmaheedan iyo maaragtay aniga xagga la ii reexaayo aa marka hore waa aga noqday oo abtigay u raacay marka markaan soo noqday mar labaad aan haddana aan ku dhala aan maaragtay wiilkii meesha aan ku dhalayna een, ee, ninka guriga lahaa iyo hooyo way isdagaaleen markay isdagaaleen wuxuu wuxuu yidhi ma arki karo ha baxda ha degto ha ka- ha ka baxda guriga marka aniga marka niman adeeradayaa deganaa een, ee, ma- meesha magaalada mandheeraa la dhahaa ay deganaayeen marka allaha u naxariisnay adeerkay ah oo dhakad la dhaho oo boostada ka shaqayn jiray ayaa ma aragtay markaas joogay nin kaloo adeerkay ah asagana u shaqeeya een, ee, eebiyada u shaqeeyo saajin ah asagana madoogaa shameel la dhaho joogay Een, ee, mid kaloo adeerkay asagana wuxuu joogay meel meero la dhaho aabahay markaas een, ee, een, ee, isagana meeroodaas unbuu joogay marka wuu- wuu noolaa hadda aabahey wuu dhintay markaas wuu noolaa marka een, ee, adiga markii alla marka ay isku daga ay isku dagaaleen madaxayga ee tiriyaha oo uu yiri ma arki karo ha baxdo haboon een ee, aa- aa- hooyadeen waxay tiri maya anoo raacaya haboon haddee baxda anoo raaca gabadheeda aniga iyo hooyadii wayna waday guriga walaalkeeda deganaa meesha oo soo mandheera xasanaan lahaa meeshii aan tagnay hooyadii meesha ii waday marka adeeradeey way maqleen marka adeerkeyna wuu maqlay marka wuxuu dhaha meelay u noqonayso ma lahan inagaa dhalnay maadaama uu maaragtay idinka maaragtay dhib idin dhex yaallo ee maaragtay hooyadii imbiyaa la lahaa imbiyo waa kuu duceynaynaaye adiga noqo oo u noqo maaragtay gurigaaga u noqo gabadha haboona kulama noqonayso anagaa haysaneen hooyadii sidaa aga haray adeeradayaan la digay marka anigii cunugeygii adeeradii baan la digay adeerkii markaan la digay een, ee, meesha cunugeyga aniga aan ku barbaarnay alxamdulilaah ana aabahiyaa soo dhacay marka sakaraad noqday aabahey waxaa la igu sheegay inuu sakaraad yahay nairobi la keenay marka marka aan la joogo ene- ene- ee adeerkay iyo eedadii aan la joogo ayagaa marka waxaan dhahay bal wiilkii ooga tag iyadana way dhimatay allaha u naxariista eedadii carabiyaa la lahaa ene- ma- ene, ab- adeerkeyna maan dhahay waxaa la lahaa dhakad dhakad dhakad guuliyaa la lahaa ene, ayagaa uga tegay ayaga markaa uga tegay cunuga anana waa iska da'yarahay haddaa ogahay tan aan hadda igu dhacday markaas aan aqligaas aan hadda aan leeyahay aan lahaan lahaa ma aanan ka tageen cunugeyga waa ka tegay cunuga hooyana ilaa magaalada way degan tahay adeeradeena magaalada way degan yihiin oo dadkii aniga aan la joogay marka aabahey cunug kale ma usa haysanin markaa walaalkay maalinta aniga arkaa ay ugu dambeysay markaan noqday oo xamar u noqday waxaa la iga daba keenay inuu dhintay webigu uu ku dhintay wuuba dhintay baa allaha u naxariistee walaalkeena waxaa la ii sheegay inuu maaragta ula korin hooyay aabbo ula korin meel orfanage ah oo kenya ay leedahay oo ilmaha lagu dhaqaaleeyo ma ogi waxay saas u dhacdeena ilaa ay hadda oo maaragta aabbi iyo hooyo u haysan waayeen oo asagana orfanage ugu koray anigana aan soomaaliya ugu koray ma aqaano waxay taas u dhacday marka een, waxaa dantii ugu qasabtay inaan maaragta aabahaygii aan u tago marka ilaa ilmo kale ma u haysta markaas aniga keligay waay marka waxaan dhaadeer waa eedaan u hala hadlo waxaan eed wiilka sii fiiri bal aabaan daf dhahaan soo fiirinaya nairobi joogacay oo isbitaalka nairobi ku jiraa bes waa baxay meeshaan kasoo safaray ayadaan oga tegay marka wiilkii ma wadanin wiilkii awish haddaan wadan lahaa maanta tan aniga wiilkayga maanta sabreed ma noqdeen markaan tegay kenya markaan tegay aabihii baan u tegay aabihii baa cabaar la joogay ilaa qof sakaraadaan u tegay Een, ee, waa la isoo wacay waxaa laygu dhahay wiilkii waa la watay wiilkaagii haa wiilkaan ninkaana hadda ka hor la igu daray oo aabahii abtiyaashay iyo eedaday igu dareenna een gabar walaashiis oo degan ka imandheerada degan ayadana macalin iskuul ah ayaa qaadatay wiilkii marka sababaha ay wiilka ay ku qaadatayna la ii sheegay wiilkii wuu xanuunsaday tacbaanuu noqday een, ee, ma aragtay way qa- way- iyadaa qaadatay caawish hooyaday markaas inay u istaagto ee wiilkayga ay qaado ee aan iska jeclaan lahaa taasna ciilaan ka arkaya markaan soo noqonay anigii aabbo diyaaradda lasoo saaray oon soo noqonay madheeraan usoo noqonay aabihii waa ku sakaraaday aad ugu sakaraaday gabadhiiyaan ku orday oo eedada u aheedo wiilka qaadatay eedii aan dhahay walaalay maaragtay wiilkii isii wuu ku kor ooyey ayadii aan marka waxay igu tiri waa yar tahay een, wiilkan isagoo sakar oo dayacan baan maaragtay meesha ka soo qaadanay sina kuuma siin karno bal adigaaba koritaan u baahane adiguun bal is anfaaca gabadhi way ii diiday wiilkii boqol gooraan kuna noqday kala soco qaybaha dambe ee sheekadaasi website-ka s b s ta oo ah www s b s com au xariijin soomaali
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.